dhalinyarada degmada kismaayo ayaa goobaha danta guud sida wadooyinka ka sameeyey ololo nadaafadeed oo kor lagu qaadayo bilicda magaalada iyo caafimaadka bulshada sidoo kale u diyaargarowga maalmaha xorriyadda maadaama wax ka yar toddobaad ay ka harsan tahay dabaaldegeeda ololahan oo ay kasoo qayb galeen dhalinyarada ka kala socday lixda xaafadood ee magaalada kismaayo ayaa laga sameynayey anidhaahda ayaa laga sameeyey sanadkii labaad oo xiriira haddaba guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada kismaayo ayaa ka warbixiyey ololaha ay wadaan maanta oo ay tahay taariikhda labaatan juun waxaa dhalinyarada degmada kismaayo ay isu soo baxeen ololo nadaafadeed oo loogu magacdaray ololaha xus oo xaaqo ay ku tartamayeen dhammaan degmooyinka soomaaliyeed oo degmada kismaayona ay qayb ka tahay oo sanadkii labaad qabsoomayo si guud degmooyinka magaalada kismaayo barnaamijku waxaa waaye waa ololo nadaafadeed oo lagu tartamayo degmooyinka soomaaliyeed keliya nadaafadana ma aha waa saddex qaybood oo tartanka uu diiradda saaraya in goobo qashin ah saddex meelood la xaaqo in la nadaafiyo saddexda goobood oo saddex goobood oo dadweyne ay leeyihiin ama bulsho ay leeyihiin sidoo kaleeto la dayactiro ama la ranjiyeeyo saddex goobood oo lagu shaqaynayo dadweynaha sida xarun wasaaradeed ama xarun dowladeed iskuul ama goob adiga dadweyne un sidoo kaleeto in la beero dhir inka badan boqol iyo soddon geedood marka maanta oo ay jimco tahay taariikhduna ay tahay labaatanka juun waxaan bilaabnay ama guda galnay ololaheennii qaybtiisa ugu horreysay isbuucan hadda horteenna ahna haddii ilaah yidhahdo waa shaqayn doonnaa meelaha taargetka inuu ah waa meelo fara badan maanta waxaan joognaa xaruntii dhallinyarada ama wasaaraddii dhallinyarada oo aan ka bilaabnay ololahii nadaafadda